kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badana labaatan kun oo qof oo dabaaldeg isku diyaariya kadib markii casuumad aan run ahayn loo diray dadka waxaa loo sheegay inay kasoo qayb galaan xafladdaas weyn oo lagu casuume ama ay bandhigyo ka samayn doonaan fanaaniin waaweyn iyo muusikiistayaal caan ah iyadoo aad runtii laysula dhex qaaday markii ay fariintaasi soo baxday sababta baaqaasi aan runta ahayna loo sameeyeyna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xuubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb ka mida darkii suugaanta ee hal abuur cabdiraxiin sidiiq heello oo caawan ay nugula caweyn doono qaybo ka mida heesaha uu curiyey jacaylkahagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale jamalkahagaan ku dhaartay inaanan jaleecin ruux dunida waxaa jooga dumar
kolba qof baan ku soo weydiinaya markaa wuxuu maankaga jawaabi lahaa hadalka haddaan la dhamaystirin hadalku laba jeerba majarihiisa wuu ka leexdaa wuxuu ka leexdaa kow haddaan hadalka la dhamaystirino bar la soo qaato barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dunida ka bilaabmay ayaa meelo badan oo adduunka ah lagu soo rogay xayiraado kala duwan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka kuwaasoo ay ka mid yihiin in la joojiyo amaba la xadido isu-imaatinka bulshada iyo weliba ina goobihii ay isugu iman jireen yagana albaabada loo laabo amaba la xidho waxaana si joogta ah isu soo taraya dadka ka daalay guri joogga islamarkaana xiisaha weyn u qaba in mar uun dunidu ay sidii hore caadiga ahayd kusoo laabato xilli ay ciidamada ammaankuna dhinacooda amarada la soo rogay fulintooda ay il gaara ku hayaan toddobaadkan ayaa haddaba dhegaystayaala dadweynaha ku dhaqaana magaalada caasimadda waa dalka biljim ee bruseles loo diray casuumad loogu sheegayo in xaflad weyna lagu qaban doono meel ka mida goobaha ay bulshadu isugu timaado taasoo keentay in kumanaan qof ay sheegaan amaba ay isu diyaariyaan ka qaybgalkeeda hase yeeshee markii dambe been noqotay bal haddaba dhegaystayaal yaanan sheekada idinka dilin ee aan soo dhoweeyo weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo hayaa waa mahadsan tahay cabdixakiin arrinkan wuxuu ka dhacay dalka biljamka waxayna ahayd fariin la baahiyey oo sheegaysa in la qaban doono xaflad weyn ama isu soo bax weyn in la qabanayo waxaana baraha bulshada lagu baajiyey dhammaadkii bishii march waagag markaa dadka maxaa loo sheegay cabdiqaadir xaflad nooceeya in la qabanayo ama sidee loo qabanayo dadka waxaa loo sheegay inay kasoo qayb galaan xafladdaas weyn oo lagu casuume ama ay bandhigyo ka samayn doonaan fanaaniin waaweyn iyo muusikiistayaal caan ah marka taas ayaa waxay keentay marka in dadka fariintaasi loo sheego iyadoo aad runtii laysula dhex qaaday markii ay fariintaasi soo baxday waynu ognahay hadda xaaladda lagu jiro waxaa lagu jira xayiraado kala duwan xanuunkii covid sagaal iyo toban baa adduunyada meel walba jooga waddamadii adduunku weli ma furin sanadkiina dhaafay iyo weliba haatan sanadkan aynu ku jirnaba badankeeda xaflada waaweyn iyo in laysku yimaada lama maqal dad intee leeg baa kasoo qaybgelaya ama sheegay inay kasoo qaybgelayaan ama rumaystay waa sidaa u sheegtay dadka guryahay ku jiraan weliba dalka biljamka wuxuu ku jiraa xaaladihii xayiraada ama lockdownka marka dadkii oo guryaha ku cabursan oo isu socod badan uusan jirin oo dhaqdhaqaaqii loo yareeyey xanuunka covid sagaal iyo toban dartiis ayaa dadka iyagoo isleh meel u baxa oo yaa xaflad iyo bandhig un qaban doono ayay hal mar ay kusoo yaaceen oo ay sheegeen inay ka qayb gelayaan marka fariintii waxaa rumaystay dad ka badan labaatan kun oo qof oo u diyaar garoobay inay xafladdaas ka qayb galaan labaatan kun oo qof ma yaraa maxay ku dambaysa xafladdii marka xafladdii intaan la gaarin halkay ku dambeysay dowladdii ayaa maqashay in labaatan kun oo qof ay ka qaybgeli doonaan xaflad la qabanayo iyadoo lagu jiro xayiraadihii covid sagaal iyo toban marka boolis ayaa howlgalay meel walba istaageen booliskii caradiyaa la xirxiray howlgallaa bilowday marka adi markii ugu dambeyntii markii la gaaray kowda bisha abril ayaa arrinkii la sheegay inay ahaayeen kaftan inuu ahaa oo wax dhaba aysan ahayn sidaan la soconana kowda bisha abril ayaa loo yaqaanaaba hadde maalinta kaftanka iyo maaragtay waxyaabahaas marka saas daraaddeed fariintii ma noqonin fariin dhab ah marka hadda maxaa la sameeyey ma la ogaaday cidda samaysay hawshaasi iyada iyo waxay ku kalifay toona booliska ayaa baaritaan ka wada marka waa lagu daba jiraa ciddii fariintaasi baahisay oo weliba qalqalka gelisay nidaamyadii ama brotokoolkii ay soo rogtay dowladda belgiumka oo xayiraada ahaa geesta kale markaynu eegno maalintan bisha abril kowdeeda ama waxa loo yaqaano abril fools day waa maalin inta badan adduunka lagu arka kaftanada ama toosyada noocaasa sheeko kale iyaduna jirtay oo sanadkan ama maalintaasi kusoo beegantay oo la xidhiidha shirkada gawaarida soo saarta ee volkswagen bal sheekadaas iyadana haddaad noo guud marto sida iyaduna u dhacday halkooda ayay kasii socdeen sheekooyinka aan dhabta ahayn ee kowda abril ee la baahinayay marka sidaan la soconno shirkada weyn ee caanka ah ee volkswagen ee baabuurta soo saarta ee laga leeyahay dalka jermalka ayaa waxay samaysay iyadana sheeko kale ayay baahisay oo ahayd in magacii shirkadda ay wax ka bedeshay marka way qoraalay soo saareen waxay sheegeen in volkswagen loo bedelay volkswagen oo meeshii keyda ahayd ayay tii ka dhigeen wargeysyada ugu waaweyn iyo wakaaladaha wararka ayaana qoray waa laisla dhexmaray waxaana la yidhi volkswagen waxay bedeshay magaceedii hore xarfo ka mida marka taasna dadka ayay aad u soo jiidatay oo waa laisla dhex maraya ayagana si weyn ayaana loo qaadaa dhigay waan gartay marka waa magacii ay kaga howlgelaysay waddanka maraykanka marka maxay ku dambeysay iyadana ma waxay noqotoon maalintan unbay raacday mise way ka dhabowday sheekadaasi ma dhaboobin oo abril ayay raacday oo maalinta kowda abril fools dayga marka laakiin waxay indhaha ay isku soo jeedinayeen markaas waxay ku howlanaayeen sidii ay usoo saari lahaayeen nooc cusub oo gaari oo korontada ku shaqaynaya sidaan la soconana shirkadihii ayaa hadda u muuqda inay gaaska ka guuri doonaan ama batroolka oo isugu tegi doonaan korontada iyo waxyaabo lamida aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay weriya iyaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagay haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington sida wadajirkaa u siiyeen cabdiraxiin sidiiq heello oo hal abuur ku nool magaalada hargeysa iyo weliba fanaanka qamar suugaani qaybtan oo dhegaystayaalaha qaybtii labaadna cabdiraxiin heello ayaa inoogu faahfaahin doona qaar ka mida heesaha u curiyay ee u qaado fanaanka qamar suugaani hees kalaa jirta cabdiraxiin oo iyadana dadka qaar ay doodba ka keenaan gaar ahaan dhaarta ku jirta amaba waxaad ku dhaaranayso khaasatanba haddaan gaar soo qaato erayada odhanaya jacaylkaagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale inaanan jeclayn qof kale ha maxaa uga halkaa maxaad ka wadda haddaad nala wadaagto
shirwacow de horta thaqaafada waxaa la idhaha thaqaafa oo lagu kala duwan yahay oo de ummadaha laftarkooga qaarba fahamkooga meel taagan yahay fahamkeena haddaynu nahay soomaali marka thaqaafada caalamka laga warramayo aad buu hooseeya waa gartay jacaylkaagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale waxaa la soo geliyey youtube-ka saacad iyo barh ka hor saacad iyo barhkaasoo keliya intaynaan inoogu iminka soo wada xidhiidhin so intii aan kaa maqnaa soddonkii daqiiqaan kaa maqnaa wax kale kumaa maqnayn jawaabihii dadkaan ku maqnaa oo kolba qof baan ku soo weydiinaya markaa wuxuun baan kaga jawaabi lahaa hadalka haddaan la dhamaystirin hadalku laba jeerba majarihiisa wuu ka leexdaa wuxuu ka leexdaa kow haddaan hadalka la dhamaystirno bar la soo qaato mar labaadna hadalkuu fool xumaadaa oo marka laga dhex saaro sentinisku ku jiro sentinisku ku jiro hadalka haddii laga dhex saaro oo gaar loo macneeyo dembi buu noqdaa waxaa jira markaa thaqaafada caalamka marka laga warramayo in xataa imika carabta oo kale shucaradooda waxay marayaan inagu balaawaalkii loo yaabna sida imika haystan oo kale in qur-aankii xataa laga faa'iidaysto si luqo-ad ahaana looga faa'iidaysto marka nin caraba isagoo doonaya in uu inoo sheego inoo sharaxo inoo tilmaamo ama inoo tibaaxo dadka keli taliyaha ah dhibaatooyinkooga buu soo qaadanayaa aayaddii ahayd afa biayi aalaayi rabbikumaa tukadibaan ilaahay suurat raxmaan uu odhanaya afa biayi aalaayi rabbikumaa tukadibaan warba waxaad beyninaysaan aayadaha ilaahay ee waaweyn ee uu kula hadlayay shaydaanka uu leeyahy ma waxaad beyninaysaan aayadaha ilaahay ee waaweyn ayuu isagu si uu keli taliyaha uu inoo fahansiiyo dhibkiisa buu odhanaya afa biayi aalaai shucuuri tukadibaan waarba waxaad beeninaysaan dareenka shacabka waa gartay haddii uu ninkaasi odhan lahaa ilaahay baa yidhi waa been abuur cad dembi bay noqon lahayd laakiin iminka isagaa ina yidhi luuqad ahaan baa looga faa'iidaystay marka laga warramayo jacayl haddaynu ku soo dhowaano heesta waxay ka warramaysaa waa jacayl waxay ka warramaysaa waa jacayl haddii aan jacaylka haddii laga dhex saaro ayay been xumaanaysaa haddii imika la leeyahay ilaahay waxaan ku dhaaranaya ilaah kale la barbar dhigayo waa dembi cad laakiin waxaa laga warramaya wax weeye dareen waa jacayl baa laga warramayaa yaan laga dhex saarin contantiska ay ku jirto oo aan gaar loo macnayn baa le marka duuduubaa lagu qaataa leedahay sideedaas si macnihi loo helo ha yaan gaar loo macnaynayna kon ha lagu dhex macneeyo contentiska ay ku jirto
jacaylkahagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale jamalkahagaan ku dhaartay inaanan jaleecin ruux dunida waxaa jooga dumar xabiibi intaad jirtana jacaylkaagay hantiya jannoy halawa ogyeeya adduunka intaad jirtana jacaylkaagay dhaxala xabiibi intaad jirtana jacaylkaagay hantiya jannoy halawa ogyeeya adduunka intaad jirtana jacaylkaagay dhaxala jirkuun baa laba qofeeya waxaan nahay jeex qudhooro qofaan la simaama jiro qofaan la simaama jiro haddaanad isin jiidiin naftaan jalka qaadaanayn xubnahanigu wada jira ku yidhi jirkaygiyeeyay jawigaadi hagaajisa haddaanad isin jidiin naftaan jalka qaadanayn xubnahaygu wada jira ku yidhi jirkaygiyeey jawigaadi hagaajisa xabiibi haddaanad jirin jawaab wacanuma heleen anigu noloshan jiro naftuna ma jimacaysateen haddaanad isin jacayle xabiibi haddaanad jirin jawaab wacanuma heleen anigu noloshan jiro naftuna ma jimacaysateen haddaanad isin jacayle jirkunba laba qofeeya waxaan nahay jeex qudhooro maydan la simaama jiro qofaan la simaama jiro
waa hagaag heella markaynu eegno maystir adiga iyo jacaylka laydima kala waayo dee horta shuruucow waxa weeye waa waa waa waa waa dareen dadka ku kala badan marka horeba marka dee qof caradaa ku badan qof farxadaa ku badan oo waxaad aragtay inta badan qof aad u far la leeyahayba dowga hebel waa farxaan ama heblaayo waa qof fara- farxaamada qof caro ay ku sifoobaad aragtay waa dareenada biniaadamka ku kala badan ee ilaahay abuurba ku abuuray laftarkoo marka waxaa u malaynayaa inuu igu badan yahay waay marka haddaynu si kale u dhigno dareenkaa ka dhammaadno dee nolosha iyo maraaxil baa jira dhalinyar baa la yahay waayaa lasoo marayaa ma wax gaaraa jira oo adiga kugu dhaliya amaba kugu riixa oo ku jiida dhinaca jacaybka waxaan ku badanahay horta shayga la yidhaahdo khiyaalka waa qayb sugaanta horta ka mida khiyaalku waxa weeye waa malaawaan marka laga yimaado dareenka iyo gaarka ah ee isagu dee dhalinyaronimada iyo waayaheeda iyo waayaha sheeko marka laga yimaado waxa aniga ii labeeya ee iga dhigay in jacaylkii aan ku farabato waa dareenka khiyaalka igu fara badan haye marka labadaasoo igu wada kulmay ayaa keenaya in sugaantaydu ku badato haye marka waa jiraa de waayaha dhalinyaronimo jacaylkuna waa jiraa waa jiraa sharwacow aad iyo aad marka waxa- waxa isbiirsaday waayii dhalinyaronimada iyo adiga dareenkaa kugu jira aad iyo aad casri baa jiray eh, laba kun iyo sideed iyo toban weeye. waa waa waa xilli eh, lix bilood oo dahabi oo nolosheeda soo maray baan ku tilmaamaa xataa way iga duwan yihiin sanadaha inta kale Eh, intii aan jiray lixdaa bilood waan dareemaa way iga duwanaayeen waxaan sameeyey lix maaso lixda shan ka mida waa khiyaal waxaa ku jirta maanta heesta la yidhaahdo jinkaan kuusa sabila waxaa ku jirta tan xagga dambe aan kaga sheekayn doono ee taaj maxaal waxaa ku jirta hees kale oo isaguna qamaruun qaado oo een, een, een, la yidhaahdo kaltuun marka waa lix maaso oo khiyaala sheekooyinka ku jira haddaan kaaga sheekeeyo dee waa waa- ma- ma- ma- ma sawiri kari waa lix bilood oo nu aqaano lixdii bilood ee dahabiga ahaa nolosheeda xataa lixdii bilood ee dahabiga ahaa waa nu aqaanaa waayo haddaynu si guud u taabanno een, oo inaan mid midba u dul istaagin een, lixdaa maanso ama maansooyinkaa kala duwan maxaa nuxur ahaan maxaa dahabi ka dhigay aad een, keenay inaad maansooyinkaana ka samayso Een, horta lixdan bilood baa iiga duwanaayo waa lix biloodan iga furnaa khiyaalkaan ku jiray een, een, dareenkaa khiyaalka iga furnaa oo waxa waxaad ku dareemaysaa dee maadaama shantii maasan sameeyey shantaba ay wada khiyaalkaa yihiin in uu iiga duwanaado maadaama allahan ka jeclaa marka horeba dareemada waxaan waa wuu iiga duwan yihin de waa dahri iiga duwan waqtiyada kale waga abdiraxiin haddaynu taa kaga nimaadno eesta haddaan soo qabta la yidhaahdo jannada ifku waa haween talada idku wahawe miya horta haddii suugaantayda lay odhan lahaa teed ugu jeceshahay waxaa odhan lahaa talada ifku waa haween Een, haweenku waa waxa nolosha dee qurxiya waa waxa nolosha qurxiya Een, waxaad arkaysaa kaalinta ay nolosha kaga jiraan inay tahay kaalin weyn soomaalidu markii ay dowladnimadooda diintay halkay ka noolaayeen waa dumarka waxaad dee markaynu yaryarayn een, inanta kaalinteedu waxa ay boqol jeer kusoo dhibilaamaysay wiilka kaalintiisa inanta yare iyada oo yar bay hooyadeeda caawinteeda bilaabaysaa gurigay ka shaqaynaysaa cuntaday kuu dubaysaa xataa haddii dirkoonba taalaa waxaa laga yaabaa inaad mataana tihiinba baa la odhanayaa wiilka naa wiilka u diyaaro cuntada markaasay kuu diyaarina iyadoon xaq loogu lahayn markaasaa haddana la odhanayaa wiilka u guula markaasay u guglaysaa markaasay dharkaada kuu maaraysaa markaasay iskuulkii weliba ay wada tegaysaa subax iyadoo quraacdii kusoo siisay oo kuusoo dubtay oo dareyskaagii kuu diyaarisay ee kuu kaawadaysay baad iskuulkii wada imanaysaa isku casharaad qaadanaysaa hadhow tana haddana isku dib usoo noqonaysaa xataa markaad guriga timaadaan ee qadida ay ku siiso lama odhanayo qadida hebela ugeeye qadida heblaayo ugeeye baa la odhanaya wiilka marxalkiiba haddana kuu keenaysaa kaalinta ay xataa yaraantooda waa marka ay kacaabaan ilaa marka ay dinimanayaan kaalinta nolosheena ay kaga jiraan horta waa kaalin weyn maan jeclayn in de de in he- uma horta waa hawlaan loo bareeri karin de ammaantoodu waa waxaan loo bareeri karin waa meelaha aan aan aan ku degdegay
ma ma sheeko gaaraad aragtay mise mise nolosha iyo kaalinta aynu arkayno unba
kaalintaa kaalintaa ay nolosha ku leeyihiinun aad iyo aad kaalintaa ay nolosha ku leeyihiinun haddii laygu odhan horta de dhallinyaronimadu deg deg badan bay leedahay oo caadifad bay jirta qofka dhallinyarada riixda haddii aan sidan animuka waxu arkay aan u arki lahaa labada shay inaan ku degdegeen inaan ka hadlo inaan wax ka sameeya waxay ahaan lahayd haweenka iyo carruurta darbajiifka waxaan dareemayaa inay tahay laba hawlood aan ku degdegay ka hadalkooga marka la eego kaalinta ay ku jiraan haweenku mudugweynadooda iyo sida ay kaalinteena nolosheena kaalinta ay kaga jiraan marka la eego iyo maansada anu anu anu markaa loo dhalinyarada siaan ugu bareeray inaan ka hadlo oo aan aan dareenko aan cabiro kaalintoodii waa laba shay oo aada u kala fog marka waxaan horta waxaan ka cudur daaranayaa de inaanan sidii ay kaalintoodii iyo wanaagoodii iyo jaceylkoodii iyo naxariistoodii iyo raxmadoodii inaanan sheegine aanan wada sheegin waan ka cudur daaranayaa oo barnaamijka waxaan kaga faa'iidaysanayaa haweenweynaha soomaaliyeed guud ahaan haweenka gaar ahaanna haweenweynaha soomaaliyeed inaga raali noqdaan maadaama aan ku degdegay sameynaan aan maalinsada u sameeyo ama aan hees u sameeyo aniga laftarkayga wixii igu riixayay ay ahaayeen jacayl aan jecelahay ama dareen aan dareemayo iyaga kaalintooda
taadeen fasirna macnaha waxaad leedahay maadaamaan dhallinyar ahaa sidii la rabay ama halkeedii maan dhigin baad leedahay mise si kalaad ujeedaa aada iyo aad aada iyo aad maadaama alan wax badanoo de waxa jira iyagu ay kaalin badanoo iyagu ay dareemayaan maadaama ay dumar yihiin oo ay imikadan markay heesta dhegeystaan ay odhanayaan wuxuu ka tegey taa wuxuu ka tegey taa wuxuu ka tegey taa waxaan jeclaan lahaa inay igu cudur daaraan in aan jeclaayo jacayl aan jecelahayo iyo geliyey de inaan inaan sheego kaalintood wagaag marka ayaa qaada heestana marka qamar baa qaada horsugaana qaada ama isagaa la xameeyey miiskana waxaa tumay axmed weli furanley markaa jannada ifku waa haween ayaa la yidhaahdaa
jannada ifku waa haween agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey gayaan isku helaaniyo basya reer lama heleen haddanay haweenku jirin haddanay haweenku jirin haliyaygana way dhalaan hacogana way kabaan hanfadabas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haweenku daryeeloocanaan
qayb kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada cawayska ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo markay hagradeen raggii haweenku maxay tabeen halkay noloshee adkaa intay ku mareen helaa hadhowta maxay kabeen horaysanimana wax tarin wax tarin caqliga togan bay hagaan oo ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan oo ninkay ahayaan dareen aa waxay ku habaan jacay caqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dareen aa waxay ku habaan jacayl waxay ku habaan jacayl waxaan u hayaa abaal hadday edo intay jirtee haween ka rabow ka dhow adduun iyada hawlku culu